halkani waa laanta afka soomaaliga ee AWR Adventist World Radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan dhagaystayaasheena sharafta lahow ku soo dhawaada barnaamijyadeennii xiisaha lahaa ee ka koobnaa labada qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaa barnaamijkii caafimaadka oo inoo soo horjeedinayo cumar kadib waxaa inoo raacaya cashar inooga imanaya buugga nolosha oo inoo soo jeedinaya deeqow daadiyaha barnaamijka maanta waa anigu waa ismahaan waxaanan idin leeyahay dhegeys wacan sidii caadada inoo ahayd waxaa kaloo nasiib wanaaga ama aanu idinku bishaaraynaynaa inaad maqli doontaan heese dhigihiin oo raaxeeya dhammaantiin dhegaystayaal waxaynu idiin rajaynaynaa dhegaysi wacan halka aad nagala socotaanna waa codka rajada haddii aad inoo haysaan wax tala ama tusaale ah oo ku saabsan barnaamijyada aan halkan kasii dayno fadlan nala soo socodsiiya cinwaankayaga dib ayaan idinkaga sheegi doonaa balse intaynaan u gudagelin barnaamijyadan xiisaha leh waxaad ku soo dhawaataan heestan barnaamijka caafimaadka waa mid muhiima marka la eego jiritaanka biniaadamka caafimaad la-aantiisa noloshu waxay gelaysaa khalkhal waxaan filayaa inaad buuxi doontaan kana faa'iideysan doontaan waxyaalo fara badan waxaa inoo soo jeedinayaa cumar oo ka hadli doona lafaha iyo cudurada ku dhacaa bal inta ka horeysase aynu dhegeysano heystan soo socotaa
dharaartaan qoratiyo qudhaansi maqnayn qudhaydaad goysay baa lagugu qiri malaa'iigta qalinka loo dhiibiyo ilaaha qaadirina wax qarin maayo qiilaad ku baxdaana kuuma qorree qowlkee baad la hortagay qiyaamaha suunay walwana shaka adiga kugu jeclaa oo aadil waad qoruux adiguna ogsuunay afkuka malihi ay uurka iga tahay amaana allah inaan yahay akhirana way waisku arki doonaa afkuka malihi ay uurka iga tahay amaana allah inaan yahay آخرنا ويجي والصور في دورة haddii waa adduunye adiga irdoode oo axdigaynu dhiidaniyo waxadkii ilowde haddii waa adduunye adiga irdowde waxdigaynu dhiganiyo waxadkii
dadka isboortiga ciyaara waxay duubtaan jilbaha jiqilada iyo garbaha si dhaawac u soo gaarin jirkooda iyada oo ay ku xiran tahay nooca isboortiga ee ay ciyaaraan jirkaaga sidoo kale waxa uu leeyahay duub kaasoo ka ilaaliya muraxa ilaaliyaasha jirka waa sida kubado dareere ka buuxo derbiyadoodu waa ku dhuuban oo adag kaasoo soo saara dareere saliidaya duubkan waxa uu dul maraa lafaha jiqilada ama murqaha dhexdooda jilibkaada kuwa badan ayuu leeyahay duubkan waxa uu ka ilaalinayaa muraxa iyo xagashada jirkaaga ku imanaysa waxa ay siinayaan salaaxnimo u oggolaataa dhaqdhaqaaqa barbardhig gacmahaaga isku xooq gacmahaaga hal daqiiqo kadibna waxa aad arkaysaa jilif ku kacday maqaarka marka subag mari gacmahaaga bal markaa arag sida ay jiliftii u yaraatay fikraddan iyada ah ayaa baabuurtana lagu isticmaalaa saliidda way dhimaysaa isxoqa balbalku waxa uu kor dhinayaa isxoqa ilaa aad ka gaartid heer xanuun iyo qalafsanaan kugu dhacdo marka dahaarkaagu dhaawac ama xagasho soo gaarto ama uu sameeyo jirkaaga waxaa kugu dhalanayaa olol waxyaalo badan ayuu soo saarayaa laakiin ma awoodo inuu xaaladdii dib u celiyo marka waxa aad arkaysaa barar waxaana dareemaysaa kuleyl iyo xanuun maxaad samayn kartaa nasi qaybtaas isxoqid dambe ah isku abuurin haddii ay suurtogal tahay wax kulayl ku qabo meesha xanuunaysa ilaa saddex daqiiqo kadibna islamarkii ku qabo wax qabow soddon ilbiriqsi wax qabow iyo wax kulayl u kala wareeji ilaa iyo shan iyo toban daqiiqo saddex ilaa iyo afar jeer maalintii ilaa aad ka bogsanaysid biyo badan oo ilaa saddex litir ah cab haddii xanuunku kugu sii socdo aad dhakhtarka marka xanuunkii hore kaa dhaco layli fudud si meeshii ku xanuunaysay haddii ay garbaha ahayd gacmahaaga kor u qaadqaad aad ha u qaboojin xagalka jimicsiga markaa u wanaagsan weydii dhakhtarkaaga dadka qaar waxa ay qabaan suulal labada dhinac u kala jeeda marka ay sidan noqoto xagalka suulka ayaa dhinac u janjeersada tani si tartiib tartiiba ayay u dhacaysaa oo qofku garan kari maayo kaba kugu yar adiga oo xirta ayaa tani keeni karta kabaha qoobka dhaadheer iyaguna way keenaan haddii suulqallooc kugu dhaco waxa aad gadataa kabo kula dhan oo aan suulkan cidhiirinayn haddii aanad sidaas samayn suulku wuu murkacanayaa dawada suulqallooca waa qalitaan oo keliya suulkii dib ayaa meeshiisii loogu celinayaa oo waa la toosinayaa marka sidan lagu suubiyo suulka dib ayaad u xihan kartaa kabihii caadiga ahaa waxa aad gashataa kabo aan qoob dheer lahayn oo kuu oggolaanaya in farahaagu taagnaadaan cunugaaga luga aan iin lahayn ayuu leeyahay haddii aad eegtid qof aan weligii kabo xidhan lugihiisa qaabkaas oo kale ayay leeyihiin markii kabo ad adag oo aan kula ekayn la xirto waxaa kugu dhacayaa faro qalqallooc iyo marmaruub waxaa lagu qaataa adiga oo xirtaa dacas intii aad xidhan lahayd kabo kugu yaryar lafaha cagahaagu waxaa loo hagaajiyey hab sida qaanso oo kale ah lafaha waxaa isku haya seed adag oo xoog ayay u yeeshaa
sidaan horeba idinku sii sheegnay barnaamijka caafimaadka waa mid muhiima marka la eego jiritaanka bini aadamka caafimaad la-aantiisa noloshu waxay gelaysaa khalkhal waxaan filayaa inaad dhuuxdeen kana faa'iidaysateen waxyaalo fara badan haddii aad qabtid su-aal ku saabsan barnaamijka caafimaadka ama aadaysi tala iyo tusaale khuseeya barnaamijkan fadlan inoo soo qor oo inala soo socodsii cinwaanka iyagu waxa weeyaan codka rajada sanduuqa boosto afar labo labo toddoba lix nairobi kenya mar labaad cinwaanka iyagu waxa weeyaan codka rajada sanduuqa boosto afar laba laba toddoba lix nairobi kenya bal haddana kusoo dhawaada heestan
waxaa hubaala inaad ka hesheen heestaasi iyada ah haddana waxaad ku soo dhawaataan cashirkii xiisaha lahaa inooga imanaya kitaabka nolosha quduuska cashirkeena maanta mowduuciisu waxa uu ku saabsan yahay rasuul bawlos deeqdiisii waxaana inoo soo hojeedinaya deeqow balinta ka horeysa si aynu dhegeysanoo qasiidadan ilaa ammaanka ay soo socotaa
dhegeystayaal kuucana kusoo dhawaada barnaamijkii haddana noo sii socdo ee ku saabsanaa faalimaha rasuullada waxaaluhu bawlos safarkiisii uu kala kulmay taasoo ah maanta aayadda cutubka labaatanaad weli sii wadnaa aayadda saddex iyo tobanaad ilaa lix iyo toban taasoo ah dhoofkii ay dhoofeen u dhoofeen melitos aayad saddex iyo tobanaad ilaa lix iyo toban waxaana qoran sida tan laakiin innagoo ka hor mayrayna waxaanu aadnay doonida oo asoos u dhoofnay meeshaasoo aan doonidaydii aan ka aragnay inaannu bawlos ka qaadno maxaa yeelay sidaasuu kula ballansanay isagoo ku talo jiray inuu lugeeyo oo kolkuu eesoo nagula kulmay waannu soo qaadnay oo waxaanu nimid mitulene markaasuu halkaas ka dhoofnay markaasuu halkaas ka dhoofnay oo waxaanu maalintii dambe nimid meel ka soo horjeeda kitkiyos maalintii kalena waxaanu gaadhnay samos maalintii ku xigtayna waxaanu nimid miletos maxaa yeelay bawlos wuxuu goostay inuu efesos dhaafo inuusan waqti aasan kula lumin waayo wuxuu degdeg u dedegsanay haddii ay suurtowdo inuu maalintii bentecost yeruusaleem yimaado dhegaystayaal waxaanu aragnay dhoofkan iyo ballankii uula lahaa xertii asaga la socotay ooay islaba socdeen in maarata waxaanu dhan isku ogaayeen laakiin waxaanu meeshaan ka baran lahayn maanta annagoo fiirinayno waxyaalaha cutub ku qoran inay yihiin wax wanaag leh oona ku saabsan waxyaalaha ilaah uu noogu tala galay waayo waxaanu ognahay qayb kasta oo cutubka ku jirta cutubka quduuska ku jirta waxaanu ka baranaynaa wax ku saabsan noloshayna taasoo ah xataa markaan dhoofayno siduu bawlos markaas u dhoofayey misena uu socday waa waxyaalo aad iyo aad muhiim ah socodkiisii iyo siduu u ballansanaa iyo wakhtiga uu ku socday maxaa yeelay bawlos wuxuu goostay inuu efesos aafo inuusan wakhti aysan ku lumin misena uu wakhti ku luminin meesha asiya waayo wuxuu ku u dedegsanaa haddii ay suurtowdo inuu maalintii bentecost yeruusaalem yimaado maadaama oo masiixiinta wakhtigaasi aad iyo aad ay u dhowrayeen maalintaas oo bentecost la yidhaahdo waxay ugu tali jirtay in uu aado meeshaasi waayo waxay ahayd magaalo weyntii meesha caabudkii lagu caabudayno oo dadka bada iskuga imaanayeenna way ahayd waayo mararka qaar markaan ereg ilaah lawada wadaagayno keli ma ahan in aan ku tala jirno dadka badan misena meesha nagula ogyahay waayo maraha qaar waxaanu tegi karnaa kiniisadaha misena kiniisadaha waaweyn inaan ku khudbayno bawlosna sidaan filaya waxaa waaye inay maskaxdiisa ku jirtay u aado yeruusaalem waayo dad badan oo fara badan ayaa meesha iskuga imaan lahaa oo maaragta ka qayb galaya maalintaas wanaagsan ee bentecosto waayo waxay ahayd maalin caabudaad weyn leh oo kibisti qamiir la-aanta ahayd la hagaajinayey oo la xasuusanayay maalinta reer yeruusaalem ay ka soo baxeen misena israa'iiliinta ay ka soo baxeen waddanka masar waxaa waaye maalin aad iyo aad loo xasuusanayo taasoona lagu oo buuxinteeda ay ahayd markuu ciise isku tallaabta lagu qodbay oo dhiiggiisa daatay in annagana aan ka soo gudubnay ee meeshii oo reer israa'iil ay ku jireen taasoo ahayd addoonnimo iyo waxyaalo badan oo dadka ay soo mareen taasna waxay tahay dembiga misna waxyaalahaan ku jirno oona ku dhaqanno oona wanaagsaneen inaan kusii dhaqanno mar haddiin badbaado helno waxaa nagu eg in aan ilaah ku mahadnaqno oona ogaano inaan nahay dambiiliyaal kadibna aan noqono dad og in la badbaadiyey oo badbaadinta ay ka imaanayso xagga ilaah oo ay oyna ku imaanayso ciise masiix isagoo ah inankiisa mariga ah oo ilaah markasto meel kastaan u dhoofayno meel kasta aan u soconno waxaa waaye waa inaan lahaanaa waxyaalaha afkayna ka imaanayo iyo ficilkayna isla socdaan oy dadka ku badbaadaan waayo haddii aan meel kasta aan soconno siduu ciise yeelay ciise meel kasta uu socday wuu aad iyo aad baa looga barakadoobay hadallaha uu leeyahay ficilka uu ku dhaqmay waxyaalaha niyadiisa ku jiray waxay aad wax dadka ku toosiyaa jidka ilaah annagana maanta waa nagu waajib in si kastaan u soconno waxyaalahaan ku dhaqmayno ay noo noqoto wax ilaah ka farxiyaa oona asaga ammaanaa intaas ayaan kusoo gebagabaynaa wakhtiga dambe waxaan arkaynaa wax kale ka bilowd aayad toddoba iyo tobanaad
dhegeystayaasheena sharafta lahow maanta waxaa intaa inooga eg barnaamijyadeennii aynu hawada idiin soo marin jirnay wakhtiyadan oo kale halkaaad nagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee e w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan haddii aad haysid wax talaama tusaalaha oo ku saabsan barnaamijyada aan halkan kasoo baayno fadlan inoo soo qora oo nala soo socodsiiya cinwaanka iyagu waxa weeyaan codka rajada sanduuqa boosto afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad cinwaanka iyagu waxa weeyaan codka rajada sanduuqa boosto afar laba laba toddoba lix nairobi kenya barnaamijkani waxaa isku soo dubariday dalmar waxaana idiin soo jeedinayay ismahan xagga farsamadana waxay ahayd masiya mungu intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaynu idin leenahay rabbiga idinla jiro